أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل من وحكال ساره في تقسيم الندر waxa uu fasal yahay nadarka qaybintiisii nadarka inta uu qaybsamo iyo axkaamta nadarka wanadru nadarkii qismaani laba qaybood wey nadarka munajazun nadar la gooyey wa mucallaqun iyo nadar shardi lagu xiray sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu kuu sheegi nadarku inuu u qaybsamo laba qaybood labada qaybood culimmada fuqahadu waxay ku magacaabeen nadru tabarur iyo nadru lajaaj nadru tabarur iyo nadru lajaaj way noo soo socdaan laakiin marka hore sheekhu wuxuu soo hormariyey labada qaybood oo ah munajaz iyo mucallaq marka hore kow wuxuu u qaybsami nadar munajaz ah iyo nadar mucallaq ah nadarka marka munajaska ah waxaa la yidhaahaa an yaltazima qurbata ibtidaa'in min gayri tacliiqin calaa shayin an yaltazima qofku waa inuu laasimsado qurbatan inuu ilaahay u dhowaanayo camal inuu ilaahay ugu dhowaanayo waa inuu qofku isku laasim yeelo oo maalan wuxuu yidhi waxaan ilaahay ugu nadray saddex maalmood inaan soomo waxaan ilaahay ugu nadray inaan masjidkan saddex maalmood aan ku ictikaafo waxaan ilaahay ugu nadray boqol ragco inaan tukado marka kaas waxaa la yidhaha nadar munajas leanna wax shardiya kuma aadan xihin wax shardi ah kuma aadan xidhin waa an yaltazima qurbatan qofku inuu laasimsado shay ilaahay uu ugu dhowaanayo ibtidaa'an bilowga hore min gayri tacliiqin isagoon waxba ku xidhin calaa shay wax shardiya iyo wax shuruuda isagoon qofku ku xidhin qeybta labaad ee nadarka ka mid ah mucallaqun waa nadar la yidhaaho mucallaq waa nadar lagu xidhay shardi lagu xidhay wa huwa maa kaana fiihi tacliiq waa nadarkii tacliiq uu ku jiro wax lagu xidhay calaa amrin maxbuub arrin wuxuu qofku shardi uga dhigay uu jecel yahay wax la jecel yahay ayuu ku xidhay oo tusaale ahaan wuxuu leeyahay qofka iga xanuunsan oo waalidkay aabbahay haddii ilaahay ii caafiyo waxaan ilaahay ugu nadray bil inaan u soomo bil inaan soomo ayaan ilaahay ugu nadray marka nadarkan maxaad shardi uga dhigtay waxaad jeceshahay oo ah shifaau waalidik waalidkaaga in ilaahay kuu caafiyo kaasna marka waxaa la yidhaha nadar mucallaq waa nadar aada shardi ku xirtay waxaad jeceshahay ayaad ku xirtay waxaad leedahay in radda allaahu waalidii saaliman falilaahi calaya an asuuma shahran haddii waalidkay safarka ilaahay iiga soo celiyo isagoo caafimaad qaba oo nabad qaba waalidkay ilaahay u soo celiyo ilaahay waxaan ugu nadray bil inaan u soomo nadarkaas marka waxaa la yidhaha waa nadar mucallaq ah oo yacni wax lagu xihay shardi lagu xihay labadaas uu qaybsamay falmunajasu nadarka munajaska ah ee la gooyo wax shuruuda aan lagu xihin wadaalika ka qowli nnaadiri waa qofkii nadarka samaynayey hadalkiisii oo kale uu yidhaaho lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya dushayda wuxuu ilaahay ku leeyahay kadaa intaasoo cibaada ah waxbuu sheegi hal bil oo sooma saddex maalmood ictikaafa inaan intaasoo lacaga sadaqaysto ayaan ilaahay ugu nada lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya dushayda kadaa intaasoo cibaada intaasoo lacaga inaan sadaqaysto intaasoo maalmood inaan masjidka ku ictikaafo waxba uun sheegi kaas marka maxaa la yidhaha waa nadar munajas wax shuruuda kuma xihin aw amase wuxuu leeyahay nadartu lilaah ilaahay waxaan u nadray kadaa ilaahay waxaan u nadray waxaa inaan sameeyo wax shardiyu ku xidhayo malaha isagaa iska bilowday waa nadar ibtidaa'i qurba qurbuu iska bilowday ilaahay waxaan ugu nadray soom ilahay waxaan ugu nadray intaasoo maalmood inaan masjidka ka bixin oon ictikaafo ilahay waxaan ugu nadray intaasoo lacaga inaan sadaqaysto kaa marka waxaa la yidhaha nadar munajas wayalzamuhu shakhsiga naadirka ah oo nadarkaas sameeyey waxaa ku laasimaya alwafaau oofin bimaa shaygii uu oofiyo shaygaasoo nadarahu shayga uu ku nadray xaalan fii xaalin isla xaaladdaas inuu oofiyo waajib wuxuu ku nadray hadduu nadarku yahay nadar munajas ah oo wax shuruudaba aadan ku xirin oo markii horeba adigu aad iska bilowday oo tiri ilaahay waxaan ugu nadray inaan bil soomo isla hadda waa inaad bilowdid soomka hadda inaad bilowdid haddii nadarku munajas yahay waxaad tiri waxaan ku nadray saddex maalmood inaan masjidka ku ictikaafo isla haddaba bilow ictikaafka waajib waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq ilaahay wuxuu ka cabiray laamu lamar nadarka waliyuufuu nuduurahum nadaradooda ha oofiyaan waa waajib nadarka in la oofiyo waajib wayalzamuhu shaksiga waxaa ku laasimay alwafaau oofin bimaa shaygii uu oofiyo shaygaasoo nadarahu shayga uu ku nadray xaalan fii xaal isla xaaladdan inuu oofiyo waajib walmucallaqu halkan waxaan ka gelaynaa qeybtii labaad waa nadarka la yidhaaho mucallaq walmucallaqu nadarka mucallaqa ah ee shardiga lagu xiray qismaani laba qaybood qismun qayb mucallaqun waxaa lagu xiray calaa xusuuli nicma nicmo xasilideedaa lagu xiray aw indifaaci niqma ama musiibo difaaceedii ayaa lagu xiray qismi waxaa weeye waa qeyb shardi looga dhigay in nicmo uu helo qof ama wuxuu ku xiray uu shardi uga dhigay in musiibadaa ilaahay ka difaaco maxaa ka mid a tusaale ahaan wadaalika ka qowlihi qowli naadiri qofka nadarka samaynaya hadalkiisii oo kale uu yidhaaho in shafaaniya allaahu ilaahay hadduu icaafiyo ow in sallamanii min kada waxaasoo musiibaa hadduu ilaahay iga badbaadiyo waa musiibadii markuu shardigu uga dhigay ow in sallamanii min kada waxaasoo balaayaahoo musiibaa hadduu ilaahay iga badbaadiyo falilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya dushayda kada intaasoo cibaado ah kaas marka maxaa la yidhaha waa nadar mucallaq nadar mucallaq leanna qofkan waxbuu ku xiray oo wuxuu ku xiray inuu nicmo helo ama wuxuu ku xiray musiibo in ilaahay ka difaaco kaas marka waxaa la yidhaha magaciisa nadar mucallaqa oo shardi lagu xiray kaas xukunkiisu muxuu noqon marka nadarku hadduu mucallaq yahay xukunkiisu muxuu noqon wuxuu ku yidhi sheekhu faidaa wujida almucallaqu calayhi faidaa wujida haddii la helo almucallaqu ashay-u shaygaasoo almucallaqu calayhi shayga dushiisa nadarka lagu xiray wixii lagu xiray haddii ilaahay ku siiyo lasimahu shaksigii waxaa ku laasimaya alwafaau oofin bilmanduuri shaygii lagu nadray inuu oofiyo xaalan fii xaal isla xaaladdaas inuu oofiyo wixii lagu nadray waa waajib waa kii hadda aanu ka soo baxnay oo kale ayuu ku xugunyay tusaale ahaan qofku hadduu yidhaaho haddii ilaahay caafiyo intaasoo lacagahan sadaqaysan saasuu ku nadray waajib maxaa ku noqonaya haddii caafimaadkii la helo oo ilaahayba uu caafiyo lacagtuu sheegay inuu sadaqaysto waajib ama wuxuu yidhi haddii ilaahay musiibaa socotee musiibadaa haddii ilaahay iga badbaadiyo hal bilan soomi bishiyaa laga rabaa ama musiibada hadduu ilaahay iga badbaadiyo boqol ragcan tukan u yidhi musiibadiiuu ilaahay ka badbaadiyey boqolkii ragco waajib xaalan ta'jiil may inuu dib u dhigu yidhaha bil ka bacdi aan samayn nadarkii oo aan oofinaa laba bil ka bacdi aan oofina ma bannaano haddii wax cudurdaara aysan jirin isla xaaladdaa inuu oofiyo waajib wa qismun qismi kalena mucallaqun waxaa lagu xiray calaa ficli shay shay samayntiisii ayaa lagu xiray shaygaasoo calaa ficli shayin shay samayntiisaa lagu xiray aw amase tarkihi tarki shay ama shay ka tegiddiisii ayaa lagu xiray qismigan kale waxaa la yidhaha nadru lajaaj nadrulajaaj ayaa qismigan la yidhaha nadarkan nadrulajaaj la yidhaaho waa nadar inta badan dhaca lajaaj waxaa loogu magacaabay waxaa weeye yaqacu cinda alkhusuuma wuxuu dhacaa markii doodu timaado markii wax laysku qabsado oo muran uu yimaado markaasuu dhacaa nadarka la yidhaaho nadru lajaaj wa qismun qismina mucallaqun waxaa lagu xiray calaa ficli shayin shay samayntiisii ayaa lagu xiray aw tarkihi ama shayga ka tegiddiisaa lagu xiray qaybna waxa weeye waa nadar uu ku xiray shay samayntiisa ama inuu shay ka tago ayuu ku xiray tusaale ahaan maxaa ka mid ah wadaalika qowlihii shaksiga dhihiddiisii oo kale uu yidhi in dakhaltu daara guriga haddaan galo falilaahi ilaahay calaya dushayda kada ilaahay waxaasuu igu leeyahay oo nadara ow in lam ukallim zaydan ama zayd haddaanan la hadlin falilaahi calaya kada ilaahay dushayda waxaasuu ku leeyahay uu yidhi nadarkan nadarulajaajka ah inta badan wuxuu dhacaa doodda agteed qofay wax isku qabsadeen markaasuu ninkan wuxuu leeyahay guriga hebel haddaanba galaba guriga hebel haddaanba galoon isku tago hal bil inaan soomaan ilahay ugu nadr muxuu rabaa waa tabciid nafsihi can dukhuuli daar tabciid nafsihi inuu naftiisa ka fogeeyo can dukhuuli daar gurigaa inuu galo gurigaa inuu galuu naftiisa ka fogeyna walidaalika wuxuu u maray biwaasidati nadri nadarka waasidadiisii u maray wuxuu leeyahay haddaanba gurigaas galo ilaahay wuxuu igu leeyahay hal bilo soom gurigaa hebel haddaan galo intaasoo lacagahan sadaqaysan saasuu leeyahy nadarkaas marka waxaa la yidhaha nadarulajaaj ama wuxuu leeyahay in lam ukallim in lam ukallim haddii aanan la hadlin zaydan zayd haddaanan la hadlin falilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya dushayda kada intaasoo cibaado ah ninay isku qabsadeen tusaale ahaana waxaa la yidhi war zayd ha la hadlin zayd la hadl iyo la hadli maayo zayd markaasu wuxuu leeyahay isagiyaa raba qofkan inuusan la hadlinoo wuxuu leeyahay ninkaa haddaanan la hadlinba oo hadalkaygii aan ka joojiyo ninkii ha iskula hadlinaa la leeyahy ka daa ninka hadal ka daa markaasuu leeyahay haddaananba la hadlin intaasoo cibaado ahaan ilaahay ugu nadray bil bil oo kale inaan soomo ayaan ilaahay ugu nadray haddaanan ba la hadlin ninka kaasna waxaa la yidhaha isagana nadrulajaaj waa nadar dhaca dadku markay doodaan kaas marka xukunkiisu muxuu yahay xukunkiisu muxuu yahay waxaa kaloo la mid ah hadda sheekhu wuxuu mihaaliyey nafyi isagoo nafyi uu mihaaliyey lam ukallim zaydan waxaa la mid a ihbaatkana wuu galaa oo nafyiga shardi ma ahano in kallamtu zaydan zayd haddaanba la hadlo falilaahi calaya kada ninkaa haddaanba dib ula hadlo waa ninay markaa dagaashan yihiin qofay dagaashan yihiin markaasu wuxuu leeyahay in kallamtu zaydan haddaan ninka zayd la yidhaha la hadlo falilaahi calaya kada intaasaanba ilaahay ugu nadray inaan intaasoo lacaga sadaqaystaan ku nadray boqol ragco inaan tukadaan ku nadray haddaanba ninkaa iskula hadlaba waa nadrulajaaj nadarkaas marka nadrulajaajka ah xukunkiisu muxuu yahay wuxuu ku yidhi sheekhu fa idaa wujida haddii la helo almucallaqu calayhi ashay-u shaygaasoo almucallaqu calayhi shayga dushiisa nadarka lagu xiray wixii nadarka lagu xiray haddii la helo maalan wuxuu yidhi guriga haddaan galo ilaahay waxaan ugu nadray inaan bil soomo gurigiiyuu galay hebel haddaan la hadlo ilaahay waxaan ugu nadray bil inaan soomo hebelkiiyuu la hadlay shardigiiyaa la helay haddii shardigii la helo wajaba cala annaadiri qofkii wax ku nadray waxaa ku waajibaya alwafaau oofin bilmanduuri shaygii lagu nadray inuu oofiyo waajib hebel haddaan la hadlo bilaan soomayo hebelkiiuu la hadlay hebelkii hadduu la hadlay waa inuu bishii soomo waajib hebel haddaan la hadlo boqol dollaraan sadaqaysan oon ilaahay ugu nadri marka siiqatu nadri waxaa weeye waa inuu lafdu nadri uu ku dhawaaqo ama uu ku dhawaaqo lafdi tusinaya iltizaam lafdiga iltizaamka tusinaya muxuu yahay waa lafdi calaya lafdi calaya lilaahi calaya ama nadartu labadaasaa loo isticmaala nadarka waxaan ku nadray ma lilaahi calaya kadaa ugu leeyahay ama nadartu waxaan u nadray lilaahi kadaa siiqadaasaa loo isticmaala qofkii marka haddii shardigii la helo oo ninkii uu yidhi haddaan la hadlo bilan soomi ninkii uu la hadlay bishii inuu soomo waa waajib aw amase waa sidii kuwii hadda aanu soo marnay oo kale laakiin kan wuxuu uga duwan yahay aw amase wuxuu khayaar u leeyahay kafaaratu yamiini ama waxaa ku waajibaya kafaartii dhaarashada kafaaradeedii dhaarta kafaaradeedii waan soo qaadanay kafaaradii dhaarta waan soo qaadanay waa in addoon la xureeyo addoon dee hadda ma jire ama toban addoon ama waxaan leeyahay toban miskiin inuu quudiyo ama toban miskiin inuu u labiso ama saddex maalmood inuu soomo horaanu soo qaadan marka ama kafaaratulyamiinu samaynaa ama wuxuu ku nadray laakiin marka la leeyahay labadan mas'alou khayaar u leeyahay waa goorma waa hadduu nadarku yahay nadrulajaaj nadarku hadduu yahay nadrulajaaj ama haddii nadarku uu nadrulajaaj uusan ahayn ee uu iska yahay nadarkii nadru tabarurka ahaa kii aan soo marnay waxaa la yidhaha nadru tabarur nadru tabarur iyo nadrulajaaj qismigii aan soo marnay oo dhan waxaa laysku yidhaha nadru tabarur oo tusaale ahaan nadru tabarurka waa nadarkii wax shuruuda uusan ku xihin oo iska bilaabayaba wax duruufo ah iyadoon haysan duruufo ma haystaan isagaa iska bilaabayo wuxuu leeyahay ilaahay waxaan ugu nadray caawa boqol ragca inaan tukado nadru iska bilaabay nadru tabarur aa leeyahay kaas marka waanu soo marnayo xukunkiisu wuxuu ahaa wixii uu sheegay waa inuu sameeyo yacni wixii uu ku nadray inuu sameeyo waajib boqol boqolkii ragcad ku nadarto boqolkii ragca inaad tukato waajib kii kaleo isagana waxaan soo marnay mucallaqi oo lagu xiray nicmo haddii ilaahay isiiyo haddii ilaahay owlaad isiiyo waxaan ku nadray hal bil inaan soomo ayaa tiri owlaaddiyaa ilaahay ku siiyey xukunkiisu kaasina muxuu ahaa wixii aada sheegtay ku nadartay laakiin midkan wuxuu uga duwan yahay nadarka in la yidhaaho nadrulajaajka kuwii hore wuxuu uga duwan yahay qofku wuxuu khayaar u leeyahay laba shay wuxuu khayaar u leeyahay wuxuu ku nadray inuu sameeyo ama kafaaratulyamiin ama kafaaratulyamiin wa huwa shaksigii oo nadrulajaajkan sameeyey mukhayarun waxaa khayaar loo siiyey baynahumaa bayna alwafaa'i bilmanduur shaygii uu ku nadray inuu oofiyo aw kafaarati yamiin ama kafaaratulyamiinki kafaaratulyamiin ama wuxuu ku nadray labadaa midkuu doono labadaa midkuu doono ayuu leeyay masaladan oo takhyiirka khayaargelintuna waxay khaas ku tahay nadrulajaaj ayaanu niri nadrulajaaj amaa nadaradii horen soo marray nadru tabarur falaa khayaara fiih qofku khayaar ma lahan wixii uu ku nadray inuu sameeya laga bis wuxuu ku yidhi sheekhu walaa yancaqidu ma xirmaayo mana ansaxaayo mana guntan maayoba nadrulxaraam shay xaaraama nadarkiisu ma guntan maayo wax ansaxaya maaha xaaraamuu ku nadray nadarku wuxuu khaas ku yahay qurba wax ilaahay loogu dhowaanayo waa inaad nadartid sadaqa oo kale inaad samaynaysid soom ictikaaf waxyaalaha qurbada ah waa inaad ku nadartid amaa qofku hadduu ku nadro xaaraam wadaalika ka qatli nafsi nafta dilkeedii oo kale bikayri xaqin xaq la-aan in naftii uu ku dilo ayuu ku nadray oo maalan wuxuu yidhi lilaahi calaya an aqtula fulana hebel ilaahay waxaan ugu nadray inaan hebel maanta soo dilo waa qofaan waxba ka qabin qof aan waxba ka qabin oo dhiiggiisa uu xaaraan ku daadinayo nadarka noocaas oo kalea maba ansaxaayaba marka hore maxayba wax ka laasimaanba hebel waxbaa ku waajibay iyo waxaasaa lagaa rabaa iyo marka horeba maba guntan maayo ma xir maayo leanna xadiiska imaamu muslim oo saxiixiisa ku warinayo wuxuu ahaa laa nadra fii macsiyati illaah waa xadiiska imaamu muslim oo saxiixiisa ku warinayo laa nadra fii macsiyati illah ilaahay macsiyadiisa nadarku kuma ansaxo uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam inaad ilaahay caasiso laa nadra fii macصiyaة الlah walaa fii ma laa ymlikuhu ibnu aadam xadiiskii saxiix muslim marka laa nadra fii macصiyaة الlah marba haddii nabigu yihi salى اllahu عalيh wasalam halkaa marka waxaa laga ogaaday wixii xaaraam oo nadar ah inaysanba ansaxayn wa siyaami اlciideyn labada ciidood soomkoodii oo kale waan soo marnay xaaraam u ahaa kitaabu siyaam ayaan kusoo qaadanay labada ciidood qofku inuu soomo xaaraana yahay wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray ciidda inaan soomo ciidda soo socota inaan soomo ayaan ilaahay ugu nadray hadde maba ansaxayaba leanna waa xaaraan marka laa nadra fii macsiyat illah xadiiskaas soo geliyo xaaraan ma ansaxayo walaa nadru lmakruuhi shay makruuh ah oo sharciga lagu nacay oo karaahiye ah isaguna nadarkiisu ma ansaxayo wax karaahiye ah ayuu ku nadray maxaa ka mid ah wadaalika ka salaati ku tukasho oo kale fi lmaqbara qabriga dhexdiisii qabrigii inuu ku tukado meel qubuura meel maqbaraaho dadka lagu aaso maqbaradaas dhexdeedu ku tukana dadka lagu aaso yacni dhexdeeda ma aha inuu faagayo loolama jeedo waa iyadu salaadii ula jeesanaa loola jeeda inuu faagayo ulajeedadu ma aha meel qubuuraha ku dhex dukan qubuurta in lagu dhex dukado waa karaahiyo nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu marka ku nadray wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray meeshaa qubuuraha ah oo amwaadda lagu aaso halkaa inaan kusoo tukadaan ilahay ugu nadray ma ansaxay nadarkaas leanna wax karaahiya walxamaami musqushii qubayska oo kale xamaamka waa musqulo lagu qubaysan jiray oo xaaje aan lagu gudan jirin xilliga hore jiri jirin qubays bisaa loo aadaa waa musqulaha qubayska musqulaha qubayska in lagu dhex dukado waa karaahiya xaaje laguma guto saxaro iyo kaadi iyo laguma gudan jirin xamaamkaas marka in lagu dhex dukado karaahiyo wuxuu yidhi maanta waxaan ku nadray inaan musqushaa qubayska loogu talagalay inaan ku dhex dukado maba ansaxaya lanna wax karaahiya waa musqul in lagu dukado karaahiyo ma ansaxayo xadiiska abu daawuud wuxuu ahaa laa nadra ilaa fiima btuqiya bihi wajhu اllah nabiga salى اllahu alayh wasalam inuu yihi laa nadra nadar ma jiro ilaa fiima btuqiya bihi wajhu اllah wixii ilaahay wejigiisa lagu dalbayo maahane nadar kale ma jiro yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam marka xadiiska abu daawuud waxaa laga fahmay wixii karaahiye ah inuusan ansaxayn nadar karaahiya ama nadar xaaraam ah inuusan ansaxayn wanadri wa ka nadri nadarkii oo kale liaxadi abaweyhi labadiisii aabbe mid ka miduhu wax u nadray waa aabbay hooyaa loola jeedaa labada aabbe ow axadi awlaadihi ama caruurtiisii dhaxalka wax ku lahaa mid ka miduhu wax u nadray inuu maal ka siinayo aabbe iyo hooyoo dhaxalkii wax ku leh caruurtiisii mid ka midahoo dhaxalkii wax ku leh ayuu wax u nadray oo wuxuu yidhi lilaahi calaya an ucdiya ummii kada min almaal ilaahay waxaan ugu nadray hooyaday intaasoo maala in xoolahayga laga siinayo hadda dhaxalkiina waxbay ku leedahay dhaxalkiina waxbay ku leedahay nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa wasiyata liwaarid xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen qof wax dhaxlaya waxba looma dardaarmo leanna waxaa weeye dhaxalkiiyuba wax ku leeyahy nadarkiina waa la mid qof dhaxal wax ku le inaad maalkaagii u nadarto ee xaquuba ku leeyahay hooye uma baahna inaad wax u nadarto xoolihii ilaahaba wax ka siiyey subxaanahu wa tacaala marka nadarka noocaas oo kalea isaguna ma ansaxayo leanna waxaa weeye waa makruuh laa nadra ilaa fiima btuqiya bihi wajhu llah wakadaa waxaa la mida haddii laakiin uu ula jeedo maalan markuu caruurtiisa mid ka mida markuu wax u nadrayo maalkiisa uga nadrayo ama aabbayo hooyo mid ka mida uu maalkiisa wax uga nadrayo hadduu ula jeedo baqiyat lwaratha dadka kaleo dhaxalka wax ku leh inuu qadiyo hadduu ula jeedo muxuu noqonaa karaahiyo waaba ka weyn yahay oo xaaraamu noqon markaa oo maalan wixii boosas uu lahaa oo hantidiisii oo dhammayd ayuu wuxuu yidhi waxaan ugu nadray wiilkaygan inaan siiyo saasaan ku nadray ulajeeddadiisuna maxay tahay dadkii kaleo waratada meel cidlaa inay soo istaagaan meel cidla ah oo la yidhaha markuu dhintay maxaaba laga dhaxlaaba wiilkiisaanu maalkiisii dhammaa uu u nadri saasuu rabaa haddii qasadkiisu hadduu sidaa yahay waaba xaaraama leanna waxaa weeye waa qasad oo dad uu ku dhibayo oo waratadii qeyb ka miduu rabaa inuu ku dhibo taasoo kale marka wuxuuba noqonaa xaaraama wakadaa waxaa la mid ah oo isaguna aan ansaxaynin nadrulmubaax wixii mubaaxa ahaa oo iska bannaanaa xaaraanna ma aha karaahiyana ma aha wax lagu cibaadaystana ma aha waa mubaax mubaaxa nadarkiisu ma ansaxo wadaalika kalakli inuu cunto cuno uu ku nadray walubsi labisuu ku nadray dharka nooc ka mida noocaas inaan maanta labisto ayaan ku nadrooyey ma ansaxayo walaa kafaarata kafaarana ma ahaanin fiihi fii hada nadri nadarka mubaaxa ah kafaara ma ahaanin liannahu laa yasixu walaa yancaqid marka horuusanba ansixinba maxaaba kafaaro lagu yeeshaaba nadarka karaahiyada ah iyo nadarka xaaraamta ah iyo nadrulmubaax wixii mubaaxa oo wuxuu yidhi cuntada heblaayo la yidhaha inaan cuno aan ku nadray cuntadii heblaayo la yidhaha ku nadray maba cuninba waaba iska dhaafayba kafaaro miyaa lagu leeyahay kafaaro laguma laha marka horeba maba ansixinba marka hore maba ansixin leanna nadarka sidiisaba waxaa weeye laa nadra ilaa fiima btuqiya bihi wajhu llah waxaad ku nadraysa waa inay daaco noqdaan horta daaco waa tatimatun haadihi tani tatimatun waa dhammaystir oo la xiriirta masaa'ilkii hore fii ma yatacallaqu biziyaarati اlmustafaa sala اllahu wasalam wbaaraka calayh waa masaa'il la xiriira ziyaarada nabiga sala اllahu calayh wasalam iyo wamaa yatbacu dalika wixii soo raaca ziyaarada nabiga sala اllahu calayh wasalam ziyaaratu nabiyina nabigeenna ziyaarashadiisii sala اllahu calayhi wasalam muxamadin muxamed ah sala اllahu calayhi wasalam sunnatun ziyaaradaasi waa sunno sunnadaasoo mu-akadatun la adkeeyey likulli axadin qof kastaana loo sunneeyey qof kasta ama xaaji ha noqdo ama yuusan xaaji noqon muqiim ha noqdo musaafir ha noqdo dumar ha noqdo rag ha noqdo kulli waa sunno qof walbaa loo sunneeyey inuu nabiga soo ziyaarto sala allahu calayhi wasalam walidaalika xadiis waxaa soo arooray abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey biisnaadin saxiix xadiiskaas nabiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ku yihi maa min axadi yusallimu calay ilaa radda allahu lii ruuxi xataa arudda calayhi الsalaam maa min axadi yusallimu calay qof aniga isoo salaama ma jiro qof isoo salaamaya ma jiro ilaa hadduu jiro radda allaahu lii ruuxi ruuxdaydaa ilaahay igu soo celiya wuu yihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam dee ruuxdu igu soo celiyaa ilaahay ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ewelba nabigu sala allahu calayhi wasalama waa xayun fii qabrihi nabiga sala allahu calayhi wasalama qabriga jamiicu alambiyaa sidaas oo kale ambiyada iyo rususha o dhan qubuurtooday ku nool yihiin bimacnaa waxaa loola jeedaa quwata nudqi alruuxiya waa awooddii dhawaqa ayaa ilaahay isiiyaa subxaanahu watacaala xataa arudda calayhi asalaam ilaa qofka isoo salaamay aan salaanta ka qaado salaantan ka qaaday yuu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh lidaalika qofka markuu nabiga salى اllahu عalayhi wasalam uu ziyaarto waxaa sunaa inuu yihaaho aلsalaamu عalayka ya rasuul الlah nabadgelyo dushaada allah yeelo rasuulka ilaahay salى اllahu عalayh wasalam nabigu waa kaa radinaa calayhi الsalaatu wasalaam sida xadiiska abu daawuud uu sunankiisa uu ku wariyey biisnaadin صaxiix oo nabiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu leeyahay wacalayka الsalaam waraxmat اllahi wabarakaatu nabigu waa kaa radinaa salى اllahu عalayh wasalam sida xadiiska uu ku sheegay marka sidaas awgeed ziyaarada faa'iidadaasaa laga heli waa in nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadradiisa shariifada ah iyo maqaamkiisa weyn markaad ag istaagtid inuu salaamta kaa qaadayo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh walidaalika imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ah wuxuu ku yihi ziyaaratu qabri rasuuli llaahi salى اllahu calayhi wasalam min ahami اlqurubaat وأnjaxi almasaaci ziyaaraةu qabri rasuuli الlahi salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yihi imaamu nawowi nabiga salى اllahu عalayه wasalam qabrigiisa oo lasoo ziyaarto min ahami اlqurbaat waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado kuwooda ugu muhiimsan wey waxa ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu muhiimsan ay ka mid yihiin waأnjaxi اlmasaaci acmaasha lagu guulaysto kan ugu guusha badan uu ka mid yahay nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh si soo ziyaartay saasuu imaamu nawowi raximah اllahu tacaala majmuuciisa uu ku sheegay walidaalika qubuurta dhan in lasoo ziyaarto ayuuba jideeyey nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh qof walbo muslim ah in qabrigiisa lasoo ziyaartouba jideeyey nabigu salى اllahu عalيyh wasalam fakayfa biqabri rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wasalam maxaad u malaynaya qabrigii rasuulka salى اllahu عalيh wasalam oo nabigu calayh الsalaatu wasalaam xadiiskii saxiixa o muslim iyo keyrkiiba ay warinayeen uu ku yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha waxaan idinka reebi jiray qubuurta in lasoo ziyaarto alaa fazuuruuha laakiin hadda waan baneeyo soo ziyaarta qubuurta uu yihi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi fainahaa tudakirukum alaakhira waxay idin xasuusinee aakhiro uu yihi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh marka qubuurta oo dhan ayaaba sunno ah in lasoo ziyaarto maxaad u malaynaya qabriga nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi in lasoo ziyaarto qofka ajir weyn ayuu ilaahay agtiisa uga gaari watata'akadu ziyaarada nabiga salى اllahu calayhi wasalama way adkaataa oo sunnadeedu waxay noqotaa sunno aada usii ajir badan lilxujaaji dadka xujaajta ah oo xujayda ah ayay usii adkaataa akara wax badan ayay usii adkaataa oo kuwa xujayda xujayda aadaa loogu sii sunneeya aad ayaa loogu sii sunneeya xujaydu inay soo ziyaartaan nabiga sala allahu wasalam wabaarak calayh wa tarkuhaa ziyaarada oo laga tago maca tamakunin suurtagalnimada micigeeda laga tago minhaa ziyaaradii qofku uu makansaday iyadoo suurtagal u ah oo wax u diidayo ka hortaagan aysan jirin inuu soo ziyaarto nabiga sala allahu calayh wasalam inuu qofku iska dhaafo ziyaaradii xasratun shallaytow shallaytadaasoo cadiimatun weyn wa xirmaanun waa qadin min khayrin khayr qofkaas laga qadiyey khayrkaasoo kahiirin ee fara badan laga qariyey wa inkaaruhaa ziyaarada inkiritaankeeda in la yidhaha maba jirto oo ma bannaano la yidhaha in nabiga lasoo ziyaarto sala allahu calayhi wasalam dalaalun baadi wo baadidaasoo kabiirun weyn wa khusraanun waa khasaaro khasaaradaasoo mubiinun ee cad wuxuu ku leeyahy sheekha raximah allahu tacaala ziyaaradii iyadoo wax kaa hortaagan aysan jirin oo nabiga aada soo ziyaaran karto sala allahu calayhi wasalam inaad ka tagtid waa shallayto weyn shallayto weyn waana yacni qadinoo qofkaas wuxuu ka hoogay oo laga qadiyey khayr fara badana dhaafay khayr fara badan ayaa qofkii dhaafay wa inkaaruhaa ziyaarada inkiritaankeeduna dalaalun waa baadi baadidaasoo kabiirun ee weyn wa khusraanun khasaaro weyn khasaaradaasoo mubiinun ee cad qofku inuu yidhaaho lama soo ziyaaran karo nabiga sala allahu calayhi wasalamna waxa weeye waa khasaaro naftiisii uu khasaariyey nafsadiisii ayuu wuxuu u horseeday inuu khasaariyo liannahu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi yacni inuu salaam uu kaa radiyo oo kale ah intaasaaba waxay kuu tahay guul weyn salaamta inuu kaa qaado sida xadiiska aan kusoo qaadan abu daawuud intaasa waxay kuu tahay sharaf iyo masiyo iyo guul weyn ku ah walafdalu kan fadliga badan lilxujaaji dadka xujaydaa waxaa u fadli badan taqdiimuhaa ziyaarada horumarinteeda cala alxaj inay xajka ka hormariyaan saasaa fiican bacda alxajna waad ziyaaran kartaa nabiga sala allahu calayhi wasalam laakiin yaa fiican qabla alxaj qabla alxaj sidaasaa wanaagsan inaad nabiga marka hore soo salaantid sala allahu wasalam wabaaraka calayh in kaana alwaqtu waqtigu hadduu yahay waasican waqtigu hadduu yahay mid ballaaran oo yumkinu fiihi waktiga dhexdiisa uu suurtagal ku yahay taxsiilu اlxaji xajka xasilintiisu hadday suurtagal tahay bacdaha bacda ziyaara ziyaarada markaad gudatid ka bacdi haddii xajkii uu kuu suurtogelayo oo xajka waktigiisa uusan ciliili kugu ahayn sida fiican marka hore inaad soo salaantid wy nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wayustaxabu waxaa loo sunayn liqaasidi ziyaara ziyaarada nabiga salى اllahu عalayhi wasalam qofka u qasde waxaa loo suneeyaa an yuksira inuu badiyo fii dariiqihi jidkiisa markuu madiinatu munawara usii socdo inuu jidka dhexdiisa kusii badiyo min asalaati kusallinta iyo wasalaami salaamidda calayhi nabiga lagu saliyo oo la salaamo salى اllahu عalayhi wasalam waxaa sunaha qofka aadaabta wuxuu kuu sheegay sheekhu ziyaarada ziyaarada nabiga salى اllahu عalayh wasalam aadaabteeda ayuu kuu sheegay sheekhu marka ziyaarada nabiga sala allahu calayhi wasalam aada usii socotid waxaa sunnaa inuu qofku aada usii badiyo salliga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh lianna waxaa weeye maqaamka ayuu munaasib u yahay waxaad u socoto waa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga sala allahu calayhi wasalam socodkiisana waxaa munaasib u ah inaad nabiga salligiisa badiso sala allahu calayhi wasalam wa an yaziida inuu ziyaadiyo ayaa la sunneeyaa min dalika almadkuur kaa la soo sheegay oo salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam idaa wakhtigii uu ziyaadiyo ra'aa uu arko xarama almadiina magaalada madiine xaramkeedii markuu arko ee wa ashjaarahaa magaalada madiine geedadkeeda markuu arko geedaha magaalada madiine markay usoo muuqdaan xaramkii magaalada madiina uu usoo muuqdo inuu markaas sii ziyaadiyo salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam wa an yaktasila inuu qubaysto ayaa la sunneeyaa cinda wusuuli almadiina magaalada madiinatu munawara gaarideeda agteeda inuu qubaysto wa qabla dukhuulihaa magaalada madiine geliddeeda ka hor inuu qubaysto wa qabla dukhuuli lmasjid masaajidka nabiga sala allahu calayhi wasalam geliddiisa ka hor inuu qubaysto ayaa la sunnay intaadan magaalada gudaheeda gelin masaajidkana aadan gelin qubayso si adigoo carfaya oo udgaya aada u istaagtid maqaamka nabiga sala allahu calayhi wasalam maqaamka nabiga sala allahu calayh wasalam ilaa qofka aada soo ziyaaranayso waxaa weeye waa afdal wa khayru makhluuqin waa makhluuqa qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doortay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam haddii qof caadiya aada soo ziyaaranaysidba waad qubaysataa waad isdiib yeeshaa waa isgudisgaa waa isqurxisaa nabigiiyaad u socotaa sala allahu wasalama wabaaraka calayhi marka waa inaad adigoo carfaya oo udgaya waa inaad u tagto nabiga sala allahu calayhi wasalam wa an yalbasa waa inuu labisto ayaa la sunneeyaa andafa hiyaabihi dharkiisa midka ugu nadiifnimada badan wayatadayaba waa inuu iscarfiyo wa hiyaabu dharka dharkaasoo albiidu cadcad ayaa afdalu min gayrihaa dharkaas cadcad kayrkii isagaa ka fadli badan weliba maryaha aada qaadanayso inay cadcad yihiin dharka cad nabigaa jeclaa sala allahu wasalama wabaaraka calayhi nabiguna wuu ammaanay sala allahu wasalama wabaaraka calayh wa an yadkhula almasjida masaajidka nabiga inuu galo sala allahu calayhi wasalam ayaa la sunneeyaa min baabi jibriil albaabka magaciisa la yidhaha baabu jibriil wuu ku qoran yahay masjidka markaad aragtid baabu jibriil waxaad arkay albaab uu ku qoran yahay albaabkaas inaad ka gasho hadday suurtagal kuu noqoto oo waardiye iyo wax kaa celinaya haddaysan jirin inaad albaabkaa ka gasho taasaa sunno ah fa idaa dakhalahu masjidka markuu galo qofku qasada wuxuu u qasdaa alrawdata rawdada rawdadaasoo ashariifata ee sharafta leh wa hiya rawdada sharafta leh maa iladi kii weeye bayna alqabri waalmimbari qabriga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo mimbarkii uu khudbada ku aqrin jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam inta u dhexaysa waxaa la yidhaha rawda rawdatu shariifa xadiiskii bukhaariiyo muslim wuxuu ahaa maa beyna beytii wa mimbari rawdatun min riyaadi iljanna beydkayga beydka waa meesha hadda laga dhigay qabrigii nabiga noqotay sala allahu calayhi wasalam beydkayga iyo mimbarkayga inta u dhexeeya waa rawda min riyaadi iljanna uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam meeshaas markaa oo qabriga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo mimbarkii khudbada uu ku aqriyi jiray dhulka u dhexeeya magaciisa waxaa la yidhaha alrawdatu shariif rawdadaas marka qofku inuu galo oo laba ragca uu ku tukado waa sunno liannahu nabiga sala allahu wasalama wabaaraka calayhi ayaa ku tilmaamay inay tahay rawda min riyaadi iljanna waa beer beeraha jannada ka mid ahuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam yacni qofka meeshaa ku cibaadaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigaa ahluljanna meeshaa qofkii ay ku cibaadaysta yacni nabiga sala allahu calayh wasalama qabrigiisa iyo mimbarkiisa inta u dhexeeya qofkii ku tukada ku cibaadaysta ilaahay ku barya wuxuu helaa rawda min riyaadi iljanna ayuu helaa loola jeeda meeshaa marka meel masaafadeedu aada ay u yartahay wy laakiin waxaa wanaagsan qofku isagoon la dhibin dadka muslimiinta oo meesha ku cibaadaysanaya aan dhib gaarsiin inuu meesha isku dayo inuu gaaro dadka qaarkood waxay samaynayaan dadkii waayeelladaahay ku tumanayaan ilaa meesha waad arkayo qofkii ilaahay geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku celceliyo intii tagtay intaan teginna ilaahay ha geeyo subxaanahu wa tacaala meesha waad arkayo dadku waa isku ciriirinayaan dadku waa isku ciriirinayaanoo qof walba wuxuu rabaa meeshaa laba ragca inuu ku tukado meeshiina waa meel aada u yar intaasoo malaayiin oo muslimiin ahna meeshii joogta meeshiina aaday u yar tahay dadka qaarkood marka waxay samaynayaan waxay ku gelayaan orod orod iyo qayl ay ku gelayaan markaasi ku tumanayaan dadka waayeelada ah dadka dacafada ay masaakiinta ay dhinac u tuurayaan waxay raadinayaan waa sunno markaasi sunnadii beddelkeedii waxay sameeyeen dembi qof miskiin ahoo maaragtaahay hadda kahor waxaa jiray sanad hore wadaad aan isla soconnay meesha rawdada isagoo ku tukanaya kuwo ordayaa ku yimid halkaas isagoo saa u sujuudsan meesha waxay uga istaageen fasulka gacantii uu ka jabay wadaadka buf waa ninka miskiinka saa u sujuudsana qofkaa marka miskiinkaa jebiyey sujuudsan wuxuu u socdaa laba ragcoo sunnaa inuu rawdada ku tukado laakiin dhiiguu galo xaaraan u galo aawo xajkiisii aawo ziyaaradiisii aawo acmaashiisii wuxuu sameeyey iyo wuxuu raadinaya qofku waa inuu marka miisaan ku socdo iyo caqli inuu ku socdo awqaadaa jirta la furo awqaad rawdada la furo dadkuna ay yar yihiin ayaa jira awqaaddaas si tartiibahoo nadiifa u gal oo dadku ay yar yihiin sallaa wa sallaa wuxuuna ku tukadaa taxiyata almasjidi taxiyat almasjid laba ragcoo taxiyat almasjida ayuu fiihaa rawdada dhexdeeda ayuu ku tukan laba ragco oo taxiyat almasjid walafdalu sida fadliga badan an yusalliya waa inuu ku tukado fii musallaahu nabiga makaanu dukadkiisii sala allahu wasalama wabaaraka calayh meeshuu nabigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi uu istaagi jiray oo ku tukan jiray waa inuu qofku meesha uu ku tukado waa hadday suurtagal u tahay fain lam yatayasar haddaysan u suurtagelin oysan u fududaan fain lam yatayasar hadduusan fududaan mowdacaas oo nabigu ku tukan jiray sala allahu calayh wasalam fabiqurbihi falyusalli ha ku tukado biqurbihi qurbi musallaahu nabiga meeshuu ku tukan jiray meel u dhow sala allahu calayh wasalam min jihati lmimbari mimbarkii khudbada uu ku aqrin jiray nabiga sala allahu calayh wasalam jihadiisana u dhow meel walba mimbarkii xaggiisa u dhow oo dhinaciisa xiga ha ku tukado mimbarkaasoo ashariifi ee sharafta lahaa walba mimbarka xaggiisa xoogaa ha u sikado hadduu markaa u fududaan waayo inuu istaago meeshii uu istaagi jiray oo uu ku tukan jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam fa idaa faraqa markuu ka faaruq noqdo min asalaati salaadda labadii ragca markuu dhammeeyo xamid allaha ilaahay u mahad celiyaa tacaala kurahaayo wasa'alahu ilaahayna wuxuu weydiistaa an yanfacahu in ilaahay uu ku anfaco bihaadihi tan uu ku anfaco taasoo aziyaarata ziyaarada ah wayataqabalahaa ziyaaradana minhu shaksiga zaa'irka ah oo nabiga soo ziyaartay sala allahu calayhi wasalam in ilaahay ka aqbalana ilaahayuu weydiistaa ilaahayna uu ku anfaco wa dacaa wuxuuna ku ducaystaa bimaa iyoladikii axabba uu jecel yahay wuxuu jecel yahana meesha rawdada ayuu ku ducaystaa linafsihi naftiisa u duceeyaa waliman qofna wuu u duceeyaa qofkaasoo yuxibu uu jecel yahay walilmuslimiina muslimiintoo dhanna waa u duceeyaa oo fursaddaas ha ka faa'iidaysto ha ka qanimaysto oo isagana wuxuu jecel yahay nafsadiisii ha u duceeyo iyo qofkuu jecel yahay muslimiintao dhan ha u duceeyo uma markaa kabacdi yatawajahu wuxuu u jihaystaa ila almuwaajahati qaabilid liziyaarati ziyaaradii uu qaabilo markuu labada ragca meesha ku tukado markaasuu ziyaarada soo aadi oo nabiga uu soo ziyaaran sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka qaabku u ziyaaranayo qofka nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu sheekhu uu kuu sheegay wuxuu yidhi sheekhu fayaqifu qofku waa istaagaa qubaalata alwejhi wejiga hortiisuu istaagaa wejigaasoo ashariifi ee sharafta leh nabiga wejigiisa sala allahu calayh wasalam meesha ku beegan ayuu istaagay qofka ilaahay geeyo wuu arki doonaa calaamaa loo sameeyey meesha ku aadan nabiga sala allahu calayh wasalam wejigiisa calaamadaa loo sameeyey waxaa ku qoran hunaa assalaamu calaa rasuuli illah halkan ka salaam nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa dowladdu ay ku qortay yani dowladda sacuudiga waxay ku qoreen hunaa assalaamu calaa rasuulillah halkan ka salaam nabiga sala allahu calayh wasalam meeshaas marka waxay ku beegan tahay wejigii nabiga sala allahu calayh wasalam halkaa markaad marayso markaasaad leedahay assalaamu calayka yaa rasuul allah fayaqif wuxuu istaagi qubaalata alwejhi nabiga wejigiisa sala allahu calayhi wasalam qaabilkiisa wejigaasoo ashariifi ee sharafta leh ayuu istaagi walidaalika makaankaas oo nabiga wejigiisa ku aadanna calaamatuna u sugnaatay calaamadaasoo macruufatun hunaaka halkaas lagu yaqaan calaamay leedahay waa qoraal calaamada waa lagu qoray meeshan inay tahay meeshii laga salaamayey nabiga sala allahu calayhi wasalam fayastadbiru lqiblata qiblada ayuu u dhabar jeedina qiblada dhabarkuu xijina wayastaqbilu wuxuuna qaabila alwajha ashariif wejiga sharafta leh waa wejiga nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu xaggiisa usii jeesanaa qibladuna markaa waxay xigsanay dhabarka wuxuu ku qaabilaa nabiga wejigiisa sala allahu calayhi wasalam bikhushuuc fakaannamaa isagoo nabigu sala allahu calayhi wasalama yacni nool oo kale oo hortiisa xaqiiqa ahaan u taagan ilaa qabrigiisu ku nool yahay nabigu sala allahu calayhi wasalam alambiyaa axyaa fii qubuurihim waa xadiis bayhaqi uu sunankiisa ku wariyey ambiyadu waxay ku nool yihiin qubuurtooday ku nool yihiin uu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wayastaqbilu wuxuu qaabili alwajha wejiga nabiga salى اllahu عalayh wasalam wejigaasoo ashariifa sharafta leh bikhushuucin khushuucu ku qaabili iyo wakhuduucin khuduucu ku qaabili oo yani waa khushuuca yani waa ka edab qaadan nabiga salى اllahu عalayh wasalam wa adabin adab ayuu ku qaabili faariqa اlqalbi qalbigiisu xaal uu faaruq ka yahay min calaa'iq اdunyaa adduunyada xiriiryaalkeedii adduunyada wixii xiriirkeedao dhan qalbigiisa ayuu ka tirtiri wuxuu soo xaadirsanaa inuu joogo xadradii iyo maqaamkii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh inuu taagan yahay ayuu soo xaadiri naadiran xaaluu yahay isagoo fiirinaya ilaa asfali maa shay midka ugu hooseeya fiirinaya shaygaasoo yastaqbiluhu shaksiga qaabila shayga adiga hortaada ah oo kusoo qaabila ama derbi ha noqdo ama wax kale ha noqdee hoostiisaad fiirin wixii ka hor yimaado hoostiisa yacni kor indhahaaga iyo milics iyo bidix iyo midig iyo saa ma dhehaysid hoosaad fiirin ta'aduban min rasuuli illah adoo nabiga ka edab qaadanaya sala allahu calayhi wasalam walidaalika marka aada leedahay assalaamu calayka yaa rasuula allah markaad leedahana tartiibaad u dhihi maani ma qaydiyeysa ilaa ilahay wuxuu yidhi laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdi an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun ilahay wuxuu yidhi haddaad codkiina kor uga qaadaan codka nabiga sala allahu calayhi wasalam camalkiina dhanaa baaba'ayo cibaadadaadii dhammayd ayaa waxay noqonaya cibaada marduuda caleyh cibaado lagugu soo radinay sida awgeed adigoo aadaab iyo khushuuc u dhahaya iyo tartiib ayaad leedahay assalaamu calayka yaa rasuula allah hoos codkaada dhigo wayusalimu wuxuu salaamaa qofka zaa'irka ah calaa afdali اlkhalqi khalqiga nabiga ugu fadliga badnaa sala allahu calayh wasalam bisawtin cod ayuu markaas uu ku salaamay sawtkaasoo yasmachu sawtka almunaasiqu lahu shaksigan zaa'irkaa qofka ku dhegan oo garabka ku haya keliya uu maqli karo qofka kugu dhegan bis coduu maqli karo cod qaylaa ma ah min gayri tashwiishin tashwiishin la'aan ayuu nabiga salaamaa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bimacnaa tashwiish cala zaa'iriin dadka zaa'iriinta ha khaldin ha tashwiish gelin cod tartiibo hoos ah nabiga ku salaam sala allahu calayhi wasalam wa aqaluhu aqalu salaam salaamta nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ugu yar assalaamu calayka yaa rasuula allah sala allahu calayka wasalama assalaamu nabadgelyo calayka dushaada allaha yeelo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu calayka dushaada allah u naxariisto wasalama allaha nabadgeliyo waman shaa qofkii doonana falyudawil qofkii doonana ha dheereeyo qofkii rabana yani ammaanta nabiga sala allahu calayh wasalam iyo erayo wan wanaagsan waa kusii ammaani karaa waa dhihi karaa assalaamu calayka ya nabiy allah ya xabiib allah ya safwat araxmaan ya sayid almursaliin alطayibiin alطaahiriin assalaamu calayka wacalaa aswaajika aahiraati ummahaati اlmu'miniin ammaan kale waa sii wadi kartaa laakiin ugu yaraan assalaamu calayka ya rasuula allah ugu yaraan waman shaaa qofkii doonana falyutawil ha dheereeyo uma yataakharu markaas gadaalu u bixi gadaalu u degi jihata yamiinihi midigtiisa jihadeeda ayuu gadaal ugu degay dhinaca midigta ayaad u socan oo gadaal ugu socan dhinaca midigtaada qadra diraaci hal dhudhun qadarkiisa ayaad dhinaca midigtaada wax yar aada u socan fa yusallimu markaas hal dhudhun oo kale markaad socatid waa wuxuun hal tilaabo oo kale ahayd wuxuu salaami calaa abi bakrin asidiiq radia allahu tacaala canhu ilaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa dhinaciisa ku duugan sayidina abubakar asidiiq hal tilaabo haddaad qaado isagana waa ku qoranya meesha wejigiisa ku aadan hunaa assalaamu calaa abi bakrina ku qoran halkan ka salaam abu bakr abubakr sidiiq ayuu meeshaas ka salaami wuxuu leeyahay assalaamu calayka yaa abaa bakrin assalaamu calayka yaa khaliifata rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam ayuu leeyahay uma yataakharu haddana waa dib dhici waa gadaal mari jihata yamiinihi midigtiisa jihadiisa ayuu u gadaal mari haddana mar kaluu haddana dhinaca midigta u socan qadra diraaci hal dhudhun qadarkiisa aydan haddana hal dhudhun oo kale uu dhinaca midigta u socan fa yusallim wuxuu salaamay calaa cumar alfaaruuq sayidina cumar alfaaruuq ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu sayidina cumaru markaas haddana uu salaami markuu hal tilaabo oo kale ama hal dhudhun oo kale uu socdo haddana waxaa ku qoran hunaa assalaamu calaa cumar halkan waxaad ka salaami cumar ibn alkhadaab assalaamu calayka waxaad leedahay yaa amiira almu'miniin cumar alfaaruuq aladii acaza allahu bihi alislaam jazaaka allahu can ummati nabiyihi sala allahu calayhi wasalama khayran saasaad ku salaami sayidina cumar isaga uma yarjicu wuxuu dib ugu laaban ilaa mowqifihi allah subxaana wa tacaala